bismillaahi raxmaan raxiim wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda waxaana aad iyo aada ugu hambalyeynayaa uguna mahadnaqaynaa kulankan qiimaha iyo qaayaha faraha badan leh sida ballaadhan loogaga tashaday siyaasadda arrimaha khaarijiga ee dalka reer somalilan iyo itiraaf raadinteedaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo soo dhaweynaynaa wakiiladeenna dalalka dibadda inoo jooga aan wasiirkana ku hambalyeynayno inuu maxaanku dhahday kulan noocaasa markii ugu horreeyay wasaaradda khaarijiga ka qabto waxaana aad iyo aada u soo dhaweynayaa madaxdan wasaaradda khaarijiga hore uga soo shaqayn jirtay aadna aadan ambasador cawil wasiirnimadii ambasador cawil buu ka jeclaaday markaa wasiirkii hore safiirka ambasador cawil brofesor xuseen bulxan xubnaha golaha wakiilada iyo golaha guurtiga iyo axsaabta qaranka aada iyo aad baanu soo dhaweynaynaa waa soomidin salaamaya runtii sidii uu guddoomiyaha xisbiga ucid faysal u sheegay aada iyo aad baanu u soo dhaweynaynaa kulankan iyo natiijadiisa ka soo baxday iyo ka ay wasaaraddu ka soo saari doontaba waxaana aan leenahay ictiraafka somalilan wuxuu ka wada maqan yahay ummadda somalilan qof qofkuu uga maqan yahay hadday qurbajoog tahay iyo hadduu madaxweyne yahay iyo hadduu xisbi qaran yahay waa arrin inaga wada maqan talada maanta halkanina dad ummadda ka wakiil noqon kara ayaa halkan fadhiyey aqoon badan leh waayo aragnima leh dhallinyaro iyo waayeelba leh annaba haddaannu axsaabta nahayna waannu ka shaqaynaynaa waanaannu la shaqaynaynaa qorshahan wasaaraddu ay abaabulayso marka ay soo saarto iyo inta ka horaysaba waannu dikula shaqaynaynaa aad iyo aadna waannu u soo dhawaynaynaa madaxda ka soo qayb gashay iyo maamuuskeeda iyo milgahooda iyo aqoonta iyo inbutka ay geliyeenna aad iyo aad buu ugu mahadsanya